haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka munaasabado kala gedisan oo lagu maamuusayey lixdan sano guuradii ka soo wareegatay kadib markii gobollada waqooyi ee soomaaliya ay xorriyadda ka qaateen gumaystii ingiriiska ayaa ka dhacay magaalooyin kala gedisan ee dalka soomaaliya oo ay ka midka yihiin magaalada muqdisho iyo magaalada hargeysa munaasabadahaas ayaa lagu weyneynayey maalmaha xorriyadda soomaaliya waxaana tan ka dhacday magaalada muqdisho khudbad dheer ka jeediyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waa bilaabnay inaan raadino midnimo oo aan ka raadino walaalaheen somalilan aan ka raadino muddo aan ka shaqaynaynay ilaahay waa nagu guuleeyey waxaan rajaynayaa in wada hadalkaasi uu noqdo mid miro dhal ah kalama maaranno waa isu baahannahay dhinac walba yaan ehel iyo walaalo u nahay haddee dhinac uu ku maqan yahay waa ognahay waa aragnay khibraddeeda waa haynaa dhinac kale inuusan dhaqaaqi karin intay naga maqan yihiin ma dhaqaaqi karno iyaguna ma dhaqaaqi karaan kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo dhinaca kale madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo ka hadlay munaasabadda lix labaatanka juun oo ka dhacday magaalada hargeysa waxa uu soo hadal qaaday wadahadalladii dhowaantan kala dhexeeyey dowladda federaaliga ee soomaaliya
wadahadallada waxaynu hore uga heshiinay laba kun iyo labayo tobankii shirkii london ayaa golayaashana ogolaaday in la wada hadlo shirkaana waxaa ka soo baxay inaynu wada hadallo inagoo laba dowladoo siman ah waana tallaabadii horeyse wadahadalkeenu ku bilaabmay wadahadalkeenu wuxuu ku socdaa laba dowladood oo siman waxaana ku dhammaanayaa laba dowladood oo siman wax ka yar cid soo qaadi mayso ereyga isdhexgalka heshiiska waxaana kusoo gallay waxaa weeye isdhexgalka siyaasadda layskuma dhexgalayo waxaa la yidhi in aan laga hor imanin wixii aan siyaasadda ahayn ee isu socodka ah weliba bracket baa la geliyey saddex qodob sportska iyo cultureka dhaqanka culture dhaqanka iyo ciyaaraha oo ku cusub waayo business hortee mu bilaabmay lacagteeduna iyo shirkaduna isku bilaabmay isu socodku dad soomaaliyadoo walaadhow uu iska ji uu socdaa wixii isdhexgelaya horta siyaasad iyada way reeban tahay qofkii siyaas ama siyaasad u taga intuu iskaba taga siyaasad ka qayb gala waa dambiili qaran isdhexgalka kale wuxuu ku xidhnaanayaa inaynu nahay masalan koox ciyaaraysa ama tagta kubadda yaaba la doonaya inay tagto koox waa inay tagaan iyagoo baasaboorka somalilan jirta oo dowladda somaliland dirtay oo magaca somaliland ku ciyaaraya koox muusigaad tegaysa amarka waad dhigaysa waxay tegaysaa basaboor somaliland iyo calanka somaliland iyo magaca somaliland qof keliga wuu tegi karaa qof muraadle hadduu socdo waa yeelki laakiin wixii institutionah ama kooxii waxay ku tegi karaan basaboor somaliland calanka somaliland magaca somaliland fiisay kasoo iyaysiinaysaa muqdisho waa loogu dhufanayaa haddii intaa la waayo cidina tegi mayso waayo isgaadi mayno iyagu ma ogola inay sidaa yeelaan fiise bixiyaan waxaynu arkaan gobollada waqooyiga inaguna tabhayo kaa tabaye waxaanu arkaan laba dowladood nahay qof aan fiis calanka somaliland iyo basaborka somaliland loo fiiseynayni isugu tegi mayno
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi toddobaadkan waxaa magaalada gaalkacyo gaar ahaan dhinaca waqooyi ee puntland kulan ku yeeshay madaxweynayaasha galmudug iyo puntland axmed cabdi kaariye qorqor iyo saciid cabdulaahi deni waxay ka wada hadleen arrimaha amniga iskaashiga ganacsiga iyo isdhexgalka bulshada madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni ayaa hadal halkaasi ka jeediyey waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dhinacyadu ay iska kaashadaan arrimo dhowra maadaama ay xad wadaagaan laba dowladood oo ugu habboon in ay iskaashi yeeshaan maadaama ay deris ay yihiin wax badan ay ka dhexeeyaan waxaa maanta looga lafugaray shirkan hordhiciisa bilowday guddiyo farsamana socon doonaan waxaa looga hadla arrimaha amniga arrimaha nabadaynta iyo dib heshiisiinta iyo arrimaha la xiriira kobcinta dhaqaalaha iyo iskaashiga dhinacyadiisa guud wuxuuna runtii ku soo idlaaday wejigiisa koowaad ee guul iyo is-afgarad laga gaaray dhammaan mawaadiicdii laga wada hadlay oo si midaysan looga wada qaata qayb qaatay waxaana rajaynaynaa inta dhiman in uu sii socdo isagoo shirkan uu ka horreeyey shirar badan oo gogol xaar ah oo muddadii u dambeysay wasiirada labada dhinac ay soo wadeen oo mirahoodii dhinaca amniga ah la taabanayo khaasatan magaalada gaalkacyo iyo dib heshiisiintii bandiiradley iyo midda hadda ka furmaysa galdugob kaasi waxa waa madaxweynaha puntland siciid cabdilaahi deni dhinaca kale madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo isaguna ka hadlaya arrimaha ay dhinacyadu ka wada arrinsadeen ayaa waxa uu sheegay waxaan rabaa inaan si cad u sheego hay-adaha amniga dib heshiisiinta iyo dhaqaaluhu waxay u wada shaqayn doonaan si joogto ah si isku mid ah iyadoo weliba aan si gaara diiradda u saarnay amniga go-aansanay inaan argagixisada mararka qaar fursadaha ka heli jirtay labada maamul aan ka xirno jid kasta oo ay uga faa'aysan kareen dadkanaga hay-adaha amniguna ay guul isku mida ka gaaraan insha allah kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor xubnaha baarlamaanka federaaliga soomaaliya oo toddobaadkan kulan ku yeeshay ayaa ansixiyey qoondada xubnaha haweenka baarlamaanka soomaaliya ay ka heli doonaan waxaa sidoo kale ay ansixiyeen xeerar ku aadan doorashooyinka xubnaha somalilan u matali doona dowladda federaaliga ee soomaaliya soo socota dhinaca kale waxay sidoo kale ka arrinsadeen arrimo ay ka midka yihiin maqaamka magaalada muqdisho iyadoo dhinaca kale guddoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya cabdixaashi cabdulaahi uu sheegay in golaha shacabka la horgeeyay nuqul aan ahayn midkii loo soo gudbiyey guddoonka labada aqal ee baarlamaanka ee la xiriiray afar xeer oo doorashooyinka khuseeyey kuwaasoo dhowaantan ay ka doodayeen aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya cabdixaashi ayaa arrintani ku eedeeyey guddoonka golaha shacabka isagoo sheegay inay qaateen wuxuu ugu yeeray go-aan siyaasadaysan guddoonka sare ee aqalka hoose ayaan ilaayo hadda eedda cabdixaashi ka jawaabin dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa tani kulanti dambe nabadgelyo